إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana doornimadan waxaa ka mid ah dagaal khasaare geesay ayaa maanta waxauu ka dhacay duleedka magaalada xardheere ee gobolka mudug qaramada midoobey ayaa habar ingiriis ah ka dhigtay ergeyga u qaabilsan arrimaha soomaaliya dadka ku dhaqan magaalada berbera ayaa waxay ka cabanayaan qiimaha korontada oo sare u kacay weerar qarax loo adeegsaday ayaa loola beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen fariisin askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada kismaayo dowro maalmo socotay ayaa maamulka islaamiga ah ee buqi qable ee walaayada hiiraan waxa uu qabtay ragga ku dhaqan degmadaas haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee walaayada baay ayaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay ku wareejiyeen hadiyado kala duwan intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal khasaare geesay ayaa maanta waxauu ka dhacay duleedka magaalada xaradheere ee gobolka mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ku dagaalameen halka la yidhahdo bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xaradheere waxaa jira khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka ah wararku waxaay sheegayaan in meydad iyo dhaawacyaba la geeyey gudaha magaalada xaradheere bilo ka hor dagaalo ka dhacay isla halka maanta dagaalku uu ka dhacay ee bacaadka faarax aadan ayay ciidamada dowladda federaalka ahi waxay sidaan oo kala qaateen meydad iyo dhaawacyo waxaanay dib ugu noqdeen magaalada xardheere iyaga oo niyajab uu soo wajahay qaramada midoobey ayaa habar ingiriis ah ka dhigtay ergeyga u qaabilsan arrimaha soomaaliya mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya katariyona leyno ah naag u dhalatay dalka ingiriiska ayay waxa loogu yeero qaramada midoobey usoo magacaabeen ergeygooda u qaabilsan soomaaliya war ka soo baxay xafiiska waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in katriyona leyn oo u dhalatay dalka britain loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee soomaaliya iyo madaxa xafiiska ay ku leeyihiin waddankan ayadoo xilka kala wareegaysa baa la yidhi jemes swan oo ah ergeygii iyada ka horreeyey waxaa la sheegay in haweenaydan ay hadda soo magacaabeen shisheeyuhu aysan ku cusbayn soomaaliya oo ay madax ka ahaan jirtay xafiiska horumarinta ee waxa loogu yeero qaramada midoobay ee soomaaliya sannadihii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii wararka ka hadlaya magacaabista habartan ayaa lagu sheegay in haatan ka hor intaan loo soo magacaabin soomaaliya ay safiir ka ahayd dalka nigeriya laga soo bilaabo sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii ilaa labada kun saddex iyo labaatanka oo aan hadda joogno shisheeyaha ayaa si daran u bahdilay dowladda federaalka waxayna iminka qaateen qorshe ah inay haweenay ka dhigaan cidda ay hoos tegayso ama maamulaysa ergeyga iminka ay xilka kala wareegayso ee jemes swan ayaa u dhashay dalka maraykanka oo ah dalka faragelinta koowaad ku haya soomaaliya dadka ku dhaqan magaalada berbera ayaa waxa ay ka cabanayaan qiimaha korontada oo sarakac lagu sameeyey warkan waxaa inoo faahfaahinaya maxamed ciise dibidbaxyo ay bulshada magaalada berbere kaga cabanayeen qiimaha korontada oo sarakac ku yimid ayay ka dhigeen qaybo ka mid ah magaalada waxay aada uga cabanayeen qiimaha korontada oo saa'id kor loogu qaaday leerka ama nalka oo keliya ay soo saarayso lacago saa'id ah dadka dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay yihiin dad danyar ah aysanna awoodin qarashka intaa la eg qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo u badnaa haween ayaa ka hadlay qiimaha horey ee leerka ama nalka ahaa iyo qiimaha hadda lagu kordhiyey
ilaa xayaa wax looga qabto iskuulka markay ku qarisaneen halkan buu wuxuu keenay lixdan doolar kiisana tobanka doolar ah lixdan doolar buu keenay magaaladu waa danyar waxba ma haystaan khiyaar walba boqola ma sideetan ma sagaashan baa lagu qoray maxaa waa laga baxay maxa laga gooyaan masaakiinta ka jaraan way baabaday
maamulka somalilan ayaan waxba u qaban dadka ku dhaqan meelaha uu ka taliyo iyadoo dadka shacabka ah ee kacabanaya ay aad u soo badanayaan weerare ka dhana ciidamada dowladda federaalka iyo jubbaland ayaa ka kala dhacay muqdisho iyo gobolka jubbada hoose cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya habeenkii xalay ciidamo ka tirsan shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay qarax la beegsadeen fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafada roobda ay ee degmada kaxda weerarka faahfaahin dheeraada kama aanan helin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii shalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisin askarta jubbaland ay ku leeyihiin halka loo yaqaano buundada daariqa taasi oo ku taala duleedka magaalada kismaayo qaraxa ka dhacay muqdisho iyo sidoo kale weerarka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee lala egtay askarta jubbaland wuxuu imaanayaa iyadoo maalintii shalay weerar qarax ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan halka loo yaqaano mareerey ciidamada dowladda federaalka looga dilay laba askari halka afar kale looga dhaawacay dooro maalmo socotay ayaa maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ee walaayada hiiraan waxa uu qabtay ragga ku dhaqan degmadaas maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gabagabeeyey qayb ka mid ah bulshada gaar ahaan ragga ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxay ku qaateen dowladan cashare kala duwan oo dhanka diiniga ah si gaar ah fadliga uu qur-aanku leeyahay waxayna uga faa'iidaysteen sidii loogu talagalay iyadoo casharada ay bixinayeen macalimiinta ay u leeyihiin aqoon sare munaasabada ka dhacday howlka sheekh xasan barsane ee lagu soo xereeyey dowladan ay qaateen ragga ku dhaqan buqa qable ayaa waxaa ka qayb galay culimmada soomaaliyeed nabadoono iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreyn mid ka mid ah dadka dowladda qaatay ayaa sharaxaya waxyaabaha ay ku qaateen dowladda ujeedka dowladda loo qabtay iyo magaca dowladda dowladda aan qaadanay maalmahan noo socotay magaceedu wuxuu ahay cuhmaan bin cafaan shaacirkeedana wuxuu ahay fa ina allaha laa yucadibu qalban wacaala alqur'aan maalmaha alxamdulilah aada iyo aad ayaan uu maalmahaas uga faa'iidinay waxaa ka mid ahay fadliga qur-aanka uu leeyahay iyo maaragtay cadamadiisa iyo qiimaha uu leeyahay iyo maaragtay koomka ilaahay inuu usoo dejiyey manhaj ahaan ahaan iyo maaragtay maxay ahayd in kitaabkaas qur-aanka ah la barto cilmigiisa laguna faa'iido waxaa ka mid ahaa barashada cilmiga qofka inuu mataqaanaa cilmiga barto sababtoo ah nin cilmi yaqaana iyo nin jaahil ah qof nool iyo waxay kala yihiin qof dhintay marka barashada cilmiga ayaan aad iyo aad mataqaanaa maxay ahayd meeshaas looga hadlay lagana faa'iidsay iyo yaqiintiisa sidoo kale waxay sheegeen in si fiican loogu dadaalay oo wax loo baray dowladda waxaan ku qaadanaynay falilah alxamdu hoolka xasan barsane ee ku yaala degmada boqa qable ayaamakan waxaa loola furay dooro oo cusmaan bin cafaan waxaa inuu qur-aanka baro oo loola baro oo nala wacdiyey haddana waxaan doonaynaa inay dowladda noo socoto aan codsanaynaa oo loola baro si fiican baa wax loola baray degmada boqa qable dowladda si fiican qur-aanka loola baray waxaan rajaynayaa inay sidaas noogu socoto oo sidaan walaalahay ay noogu sii wadato aadan cabdilisaaq oo jooga degmada baaqab noolaha hiiraan ee halkan waxaa lagu qabtay waxaan ka faa'iidnay waa dooro oo la yidhaahdo cusmaan mir cafaan radiallahu canhu ayaa saddex maalmood halkan nooga socotay oo nooga soo gabagooday maanta degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku talaabsanaysa horumar la taaban karo oo ka mid ah dhanka waxbarashada haween ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qaansax dheere ee wilaayada bay ayaa ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku wareejiyeen hadiyada kala duwan waxaa warkan inoo haya haashim cabdinaasir haweenka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada qansax dheere ee gobolka baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee dagaalka munaasabadda ah ay hadiyadaha ku wareejinayeen haweenka ayaa waxaa ka soo qayb galay culummo iyo waxgarad kala duwan haweenkan ayaa ku sugnaa deegaano ay ka mid yihiin xabaalo barbaare waxaana ay mujaahidiinta ku wareejiyeen hadiyado kala duwan waana kuwan qaar ka mid a haweenka oo ka warbixinaya hadiyadihii ay wareejiyeen gabdhaha muslimiinta ay ku nool yihiin degmada qasaxa dheere madaarista ay dhigtaan waxa ay ku wareejiyeen walaalaha mujaahidiinta ah afar boqol toddobaatan iyo siddeed doolar siddeetan habo oo imaamado ah lix loor oo buskut ah toban kiilo oo timir ah iyo laba habo oo darbaan ah walaalaha mujaahidiin meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay cadowga la sawirtama waan la socnaa bishaarooyinka dhacayaan maalmahan faalxamdu lilaah gaalo way jabtay allah ha jebiyo mujaahidiinta guul allah siiyo inta shahiidayn allah shahaadada ha ka aqbalo
degmada ka saxdheer gaar ahaan waa la barbaar mar walba garabkiga taagan mujaahidiintiisa gatiin waaligeeni amar shay waalmi insha allah hadii ilaahay arko fi sabiilillaahi allaahu akbar
gebagabadii wareejinta hadiyadaha ayaa goobta laga habaaray gaalada iyo lajirayaashooda
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أهلك الكفرة والمرتدين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين اللهم أهلكم كما أهلكت قوم عاد وثمود اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين اله مجاهدين تنكالمي اله مجاهدين تقولسي اله مجاهدين من المدنون اله قالادبي اله سنقول قلتيو والسلمدي اله جبي اله قالاد مي المي روب اله جبي اله لا انا جبي كرمنا اله جبي اله مجاهدين تنقرقات اله مجاهدين تقولسي اله مجاهدين dhowaan ayay ahayd markii munaasabad noocan oo kale ah ay ka dhacday deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo kuwaas oo haweenka ku dhaqan ay hadiyada kala duwan ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa